halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sabeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii ahdigii hore iyo kuwa ahdiga cusub waxaan caawa hore idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo aynu soo barannay in rasuulku uu adkaynayo camallada ama shuqullada ku yimaada rumaysadka sayid ciise masiix waxaa rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad cutubka laba iyo labaatanaad sida tan noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwo maqla oo keliya oo naftooda khiyaaneeya haddaba rumaysadka ay u markhaati furaan camallada waxaa kaloo adkeeyey rasuul bawlos sida ku qoran warqaddii tiitos cutubka saddexaad aayadda siddeedaad markaasoo rasuulku uu lahaa hadalkanu waa run oo xagga waxyaalahan waxaan doonayaa inaad ku adkaysatid in kuwa ilaah rumaysanu ay digtoonaadaan inay shuqullo wanaagsan ku dadaalaan
dhiiggaagii bay ku daahirso qalbigayga ku doortay taariikhdii jannada tahayo qalbigayga ku doortay rabbiyow daacad baan ahayo qalbigayga ku doortay maanta naga dabuushaayo qalbigayga ku doortay daahimkay baad la nooshahayo qalbigayga ku doortay
waxaana rasuul yacquub uu masiixiyiinta u adkaynayaa ahmiyadda ay leedahay in la lahaado rumaysad ficil leh haddii aad masiixa rumaysan tahay oo ruuxa quduuska ahi ee ilaah uu kugu jiro waa inaad noqotaa nin dhiifoon oo dhaqdhaqaaqiisu wanaagsan yahay marka warqaddan waxay xambaarsan tahay farriin ka hadlaysa damiirka hagaagsan ee dareenka masiixinimo laakiin ma ahan waxbaris wuxuu miisaamayaa rasuul yacquub sida rumaysadka ficil looga dhigo oo welibana qawaaniinta u degsan rumaysadka ku xadgudbi maayo rasuul yacquub wuxuu ahaa nin ficil leh oo aan la aamusin rumaysadkiisa waxaa kaloo kuwa taariikhyahannada ama taariikh baarayaasha ahi ay sheegayaan inuu ahaa nin salaadeed marka iyadoo ay ugu wacan tahay farriinta qusaysa rumaysadka ficilka ah ayaa warqaddani lala barbardhigi karaa kitaabka mahmaahyada iyo weliba khudbadii buurta ee sayid ciise masiix rasuul yacquub wuxuu ku doodayaa xaqnimada lagu helo rumaysadka waxaa lagu muujin karaa ficil ama waxqabad waa wax ku imaanaya ayuu leeyahay ficilka aad samaynayso sida ku qoran cutubyada koowaad iyo labaad wuxuu kaloo ka hadlayaa sida hadalka tirada badan uu u xun yahay iyo in lala mid ahaado dadka dunida sida ku qoran cutubyada saddex ilaa afar ugu dambaynta wuxuu ku khatimayaa digniin uu siinayo kuwa hodanka ah maadaama aynu intaasi ku soo gunaanadayno horudhaca warqaddan rasuul yacquub ayaannu dhegaystayaal si toos ah idinku bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yacquub marka ay sidan tahay dhegaystayaal warqaddan rasuul yacquub waa mid ficil ah oo qusaysa damiirka hagaagsan ee masiixinimada laakiin ma ahan mid rasuul yacquub uu inagu barayo innaga waxbarid cusub oo qusaysa ficilada ama camallada rasuul yacquub wuxuu miisaamayaa umuuro ficil ah laakiin mawduuca uu ka hadlayo waxa weeye rumaysadka wuxuu leeyahay sidee baa lagugu garanayaa inaad masiixa rumaysan tahay haddii shuqulladaadu ay la mid yihiin sida shuqullada dadka dunida qofka waxaa dadka kale ee aan masiixiyiinta ahayn uu uga duwan yahay sida uu u nool yahay ama u dhaqmo oo uu dadka ula macaamiloodo ma ahan nin rumaysan inuu ficil wanaagsan ku badbaaday laakiin waa mid ogsoon sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in badbaadadiisa darteed uu ilaah ficillo wanaagsan ku darajeeyo markii aad eegto saddexda cutub ee ugu horreeya waxaa laga hadlayaa sida rumaysadka dhabta ahi loo garto waxaana layna siinayaa waxyaabo ay tahay inaan rumaysadka ku tijaabinno balse iminka waxaannu ku horumaraynaa maaddada koowaad oo ah in ilaah uu ku badbaadiyo rumaysadka xiisadaha noloshayada haddaan meeriska cutubka koowaad ee warqaddan horay idinku sii wadno ayaannu iminka idin akhriyaynaa ama idin bilaabaynaa baalka saddex boqol sagaashan iyo siddeed ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan yacquub oo ah addoonkii ilaah iyo rabbi ciise masiix wuxuu salaan gaarsiinayaa laba iyo tobanka qolo oo kala firiirsan wuxuu rasuulku warqaddan ku bilaabayaa oo uu leeyahay yacquub oo ah addoonkii ilaah iyo rabbi ciise masiix haddaba addoon waxaa loola jeedaa kan la soo iibsado aniga haddii aan ahaan lahaa rasuul yacquub oo isagu ahaa sayidka walaalkii waxaan meelo ka mida ah isla warqaddan idinku sheegi lahaa inaan la dhashay sayid ciise masiix inkastoo markii hore aan iska dhigi lahaa nin quduus ah oo is-hoosaysiin badan haddana waan idiin sheegi lahaa ama faan aan idinku sheego ama si kaleeto aan idinku sheega eh hase yeeshee rasuul yacquub intii uu sidaasi yeeli lahaa wuxuu iminka isugu yeerayaa addoonkii ilaah iyo rabbi ciise masiix oo wuxuu bilaabay inuu ismariyo uu iska dhigo baabba markii ugu horraysay sayidka walaalihiis ma ayaan rumaysnayn inuu ahaa wiilkii ilaah waayo wuu la soo koray oo weliba wuu ciyaarsiin jiray oo wuxuu ahaa sida dad waxay kaloo arkeen isagoo koraya balse waxay garanayeen inuu ahaa bashar aan caadi ahayn sayidkeenna ciise masiix wuxuu ahaa nin aadami ah markii uu dunidan joogay oo walaalihiis ayaan bilowgii rumaynin hadalkiisa dabcan haddii nin aad garanayso u sheegto inuu nebi yahay adiga qudhaaduba way kugu adkaan lahayd dhegaystow iskaba daa walaalkaa kaa weyn ama kaa yare waa qoyskaaga kuwa haddii aad nin weyn noqoto marka hore kugu bilaabaya oo kugu leh war dadku yaannu kula yaabin oo hana ceebeyn cidna ku rumayn mayso oo ku soo raaci mayse iska aamus hase yeeshee sayid ciise masiix ma ahayn yacquub walaalkii ku hooyo ah laakiin wuxuu kaloo ahaa badbaadiyaha rasuul yacquub haatan rasuul yacquub wuxuu isagu yeerayaa sida mid aan ku heer ahayn masiixa iyo weliba in isaga qudhiisa uu yahay addoonkii ciise masiix inkastoo masiixu uu u garanayay inuu ahaa walaalkii oo magaciisa ciisena uu ahaa magaca hooyadii ay ula baxday oo ah kii ay u garanayeen haddana iminka rasuul yacquub wuxuu garanayaa in magiciisu uu ka micno yahay kii dadkiisa badbaadinayey wuxuu ka badbaadinayaa eedda dembiga haddaan warqaddan dib ugu noqonno oo aan eegno aayadda koowaad ee cutubka koowaad ayaa rasuul yacquub uu leeyahay waxaan salaan gaarsiinayaa laba-iyo tobanka qolo oo kala firiirsan waxaa cad marka uu sidaasi leeyahay inuu ka hadlayo masiixiyiinta reer banu israa'iil ee kala firiirsanaa oo ku kala yaacsanaa magaalooyinkii iyo gobolladii reer rooma ay xukumayeen wakhtigiisii welibana way ahmiyad ballaaran tahay in la xusuusnaado in kiniisaddii hore boqolkiiba boqol ay israa'iiliyiin ahaayeen waa iyaga kuwa hadalka soo gaarsiiyey quruumaha waxaase ku jiray rag aan fara badnayn oo ka yimid quruumaha kale oo weliba xilli dambe kiniisadda ku soo biiray injiilku wuxuu quruumaha ugu tegay deegaannadooda waxaana warka wanaagsan warinayay rasuul bawlos barnabas timothi titos yoxanaa markos iyo rag kale oo yuhuud u badan marka uu leeyahay rasuul yacquub waxaan salaan gaarsiinayaa laba-iyo tobanka qolo oo kala firiirsan ayaa taas oo ay ka hadlaysaa in aan la arkaynin maanta qabiil sida laba-iyo tobankii qolo ee israa'iil u kala firdhay marka ma jiraan wax lumay laakiin dunida ayaa lagu kala yaaciyey waxayna ku nool yihiin dalal badan oo dunida ka mid ah oo ma jirta qaarad aanay reer banu israa'iil ku noolayn maanta marka uu leeyahay salaamaya ayaa waxay noqonaysaa marka la eego nuqliga giriigta ah ku reeraynaya iyaga ayuu u qorayaa oo wuxuu leeyahay waan idinla reeraynayaa waxaa lagu yaqaanay rasuul yacquub inaannu ahayn nin carab badan rasuul yacquub wuxuu ahaa nin ruuxa ku kulul oo wuxuu reeraynayaa iyadoo uu ku jiro xaalado aan caadi ahayn weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yacquub baalka saddex boqol siddeed iyo sagaashan ee axdiga cusub aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan walaalahayow kolkaad jarribaado kala ceenceen ah kala kulantaan kulli farxad u tirsada marka rasuul yacquub uu leeyahay jarribaado kala ceenceen ah wuxuu ula jeedaa mixnooyin kala ceenceen ah marka dhanka kale laga eego markii ay dhibaato idinla soo gudboonaato waa inaydan bilaabin inaad cabaaddaan sida in balaayo ay idinku dhacday waxaa laydinka doonayaa markii aad mixnooyin aragtaan inaad reeraysaan oo ku tirisaan tijaabo ilaah uu idin tijaabinayo markaana taasi ay farxad idin ahaato su-aasha sida badan las weydiiyo waxay tahay in farxadda masiixinimadu ay qoto dheer tahay iyo in kale marka la eego dhibaatooyinka iyo aan fariirka lagala kulmo nolosha sida caadada ah jawaabta su-aashaasi waxay noqonaysaa maya oo farxaddu waxay dhammaataa markii dhibaatida koowaad ay timaado ha yeeshee rasuul yacquub wuxuu leeyahay waa in marka dhibaatidu ay badato farxadduna badataa ama korortaa waxay u muuqataa waxaan macquul ahayn in qofku ilaah uu la heshiiyo markii noloshiisu xiisad ay ku furan tahay dad badan ayaa waxay ku doodaan inay aqbalaan doonista ilaah welibana way camal xun yihiin oy oynayaan saaxiib doonista ilaah waafaqi maysid ilaa farxaddaadu ay badato rasuul yacquub oo hadalladiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay ilaah dhibaato iskama keeno wax waliba waxay leeyihiin asbaab cayiman haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda saddexaad ee warqaddii rasuul yacquub waxaana qoran sida tan idinkoo og tijaabinta rumaysadkiinnu inay dulqaadasho keento ilaah haddaba arrin buu maanka ku hayaa marka uu dhibaatooyinka soo diro oo rasuul yacquub wuxuu leeyahay waxaa la doonayaa bal in la eego dabeecadda qalbiyadiinna marka dhibaato ay soo baxdo naxwe ahaan ereyga giriigga ah ee loo isticmaalo dulqaadashada waxaa keenay natiijada xiisadaha qofka haysta haddaba xiisaduhu qiimi ma lahaadaan silicuna ahmiyad ma yeesheen tijaabaduna macquul ma ahaateen haddaanay ujeeddo ka dambaynin ilaah wuxuu leeyahay waxaa jira asbaab ay leedahay mixnada nolosha qofka masiixiga ah waxaa rasuul bawlos oo isaguna garanaya mixnooyinka iyo asbaabaha ka dambeeyaba uu leeyahay sidoo ku qoran warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan oo waxaynu ognahay in wax walba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay markii tijaabadu ay ina saaran tahay waxaan la kulmaynaa masiibo iyo silic oo waxaad dabeecad ahaan rumaysanaysaa in ilaah tijaabada uu u keenayo asbaab cayiman oo dan weyn buu ka leeyahay silaca adiga ku haysta ama kuugu imaanaya waana in dabeecaddaada guud la hormariyo oo ilaah baa shaqo ka kor haya noloshayada waxaanse raacinayaa intaasoo aanay ka macno ahayn inaan garan karno danta ilaah oo ka leeyahay mixnooyinka noloshayada waxaanse ognahay in la tijaabiyo rumaysadka waxaannu ku soconnaa rumaysad laakiin kuma soconno wax inoo muuqda qof baa beri wuxuu yidhi miyaanay wanaagsanaan lahayn inaan wax waliba ee noloshayada ku dhacaya u aragno sida ilaah uu u arko waayo ma aynan cabaneen haddii aynu garan lahayn faa'iidada aynu dhexli doonno haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay tijaabada rumaysadkayaga warqaddan rasuul yacquub ayaa wuxuu leeyahay tijaabadu waa caddayn kororsiimo leh oo lagu eegayo rumaysadkayaga inuu yahay mid dhab ah iyo inaannu ahayn haddaba haddaan tusaale idiin siiyo biraha waxaa lagu kala gartaa in marka hore dab lagu tijaabiyo waxaa la ogsoon yahay in birta caadiga ah haddii dab iyo aashita lagu gubo inay kala daadanayso laakiin dabku isma beddelo oo looma fadhiyo inuu baaba'o waxaana nin xikmaawi ahi mar uu yidhi aashitada murugada waxay tijaabo u tahay shilinka rumaysadka waxaa loola jeedaa in murugadu ay la mid tahay sida aashitada oo rumaysadkuna uu la mid yahay sida lacagta marka waxaa loo baahan yahay in mixnada loo fahmo tijaabo xag ilaah ka imaanaysa waxaana iminka rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad sida tan idinkoo og tijaabinta rumaysadkiinnu inay dulqaadasho keento marka waa inaynu ogaanno in ilaah uu ina tijaabinayo si uu nolosheenna uga soo saaro dulqaadasho weli waxaannu ku dhex jirnaa meeriska cutubka koowaad ee warqaddan rasuul yacquub waxaanan idin akhriyaynaa iminka aayadda afaraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo dulqaadashadu ha dhammaysa shuqulkeeda si aad kaamil u ahaataan oo aad u dhannaataan oo aydnaan waxba ugu baahan waxaa markaasi halkan laynoogu sheegayaa inay tahay dulqaadashada tan aynu ku noqonayno qof masiixi ah oo gaamuray laakiin su'aashu waxay tahay sidee buu ilaah dulqaadasho ku soo saaraa tan xiisaha leh waxay tahay in dulqaadashadu ay tahay midhaha ruuxa quduuska ah marka ay sidan tahay ninna dulqaadashada meel cidla ah kama helo qofku inuu dulqaad yeesho waxay ku timaadaa oo keliya markii mixnooyin iyo dhibaatooyin noloshiisa ay hareeyaan kadib samirku wuxuu ku yimaadaa markii silac badan iyo saxariir qofka uu la kulmo oo uusan u dhicin waxaana dulqaadashadu ay leedahay howl kaamil ah waana inaad kaamil ahaataan iyadoo aydnaan doonaynin wax kale marka ninna kaamil noqon maayo oo xagga garaadka ka baaluqi maayo haddaannu qofku lahayn dulqaadasho waxaa jira dad qaarkii kuwaasoo aynu ugu yeerno qalbi carruur kuwaasu waa kuwa aan ka korin dhanka ruuxa waxaana ugu wacan inaanay la kulmin tijaabo waxayna kuwaas oo kale haddii ay masiixiyiinta ka tirsan yihiin ay sii ahaanayaan carruur waxaad arkaysaa in wehelnimada qaar maanta uu dadka dirir iyo dagaal ka dhexeeyo oo qofba qofka kale uu eedaynayo waxaa taasi sabab u ah masiixiyiin badan ayaan xagga qalbiga ka korin oo weli waa dad xagga garaadka ilmo ama carruurka ah nebi daa'uud ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol kow iyo soddon aayadaha kow ilaa labo sida tan rabbiyow qalbigaygu kor isuma qaado indhahayguna ma kibirsana oo anna iskuma dhex tuuro axwaal waaweyn ama waxyaalihii igu yaab badan hubaal naftaydii waan dejiyey oo waan xasiliyey sida ilmo naas laga guriyey oo hooyadiis la jooga naftaydu waxay iigu jirtaa sida ilmo naas laga guriyey marka dhanka kale laga eego wuxuu nebi daa'uud leeyahay waxaan gartay inaan u baahanahay inaan koro oo aan joojiyo caanaha aan cabayo laakiin aan bilaabo hilib iyo kibista nolosha ilaah wuxuu tijaabiyey nebi daa'uud oo mixnadii noloshiisa soo martay ayaa keentay inuu koro rasuul bawlos wuxuu ku qoray warqaddiisii reer rooma in dulqaadashadiisii rumaysadku xaqnimada lagu helo isagoo arrinkaasi ka hadlayana wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka shanaad aayadaha shan ilaa afar sida tan oo taas oo keliya ma aha laakiinse waxaynu ku farxnaa dhibaatooyinkeenna innagoo og in dhibaatidu dulqaadasho keento dulqaadashaduna aqoon dheer aqoonta dheeruna rajo sidaad haatan arkaysaan mixnooyinka nolosha waxaa ilaah uu ka leeyahay dan ma ahan in layska kaa tijaabinayo laakiin waxaa lagu darbinayaa nolosha soo socota waxaa baryaha kan soo baxay kuwa isku sheegaya masiixiyiin oo ay la tahay inay xikmadooda ku socon karaan waxay kaloo su'aal ka qabaan hadalladii ilaah haddana waxay isku sheegayaan inay masiixiyiin yihiin kuwaasi oo kale waa kuwa aan weli arag mixnada ama tijaabada oo rumaysadkooduna ma adka ilaah wuxuu nolosheenna geliyaa dhib iyo silic si aynu u yeelanno dulqaad oo aynu u noqonno niman kororsiimo aqooneed leh oo noqda mu'miniinta ilaah wax badan ayaa dadku ay u baahan yihiin inay xagga xikmadda ka koraan markii qofka xagga maanka uu ka koro oo uu dulqaad leeyahay wuxuu caawimaad siin karaa kuwo badan oo masiixiyiin ah oo rumaysadka ku soo koraya dhibaatooyin fara badan ayaan la kulmay intan masiixiga ahaa waxaanan ka helay kororsiimo xagga ruuxa ah oo waxaan yeeshay dulqaad aan u baahna markii hore iyo degganaan wax waliba si cara leh ugama jawaabo si miir leh ayaan u fasiraa markaasaan intaan jawaab ka bixin ilaah baryo la hor imaadaa waxaana lay solonsiiyaa kayrka waxyaabahaasi waxaa lagu gaaraa tijaabada nolosha ee la soo gudboonaada kuwa ilaah jecel haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaan dhegaystayaal horay idinku wadaynaa cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yacquub aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin haddii midkiin xikmad uu u baahan yahay ha ka baryo ilaah kan kulli si deeqsinnimo ah u siiya isagoo aan canaanan oo waa la siin doonaaye waxaa halkan lagu xidhayaa xikmaddii mixnooyinka nolosha ee rasuul yacquub uu ka hadlayey aniga iyo adiga waxaa inala soo gudboonaada dhibaatooyin iyo mixnooyin sidee baa haddaba midkeeye waliba uu uga shaqaynayaa dhibaatooyinkiisa sidee baase arrimaha kula soo gudboonaaday aad u wajahaysaa sidee baa shakhsiyaadka kaa hor yimid ula dhaqmaysaa haddii aydnaan xikmad lahayn waxaad u baahan tihiin inaad ilaah baryo la hor timaadaan marka hore haddaba xikmaddu waa isticmaalidda ficilka ah ee aqoontaada dad badan ayaa waxay leeyihiin aqoon laakiin ficilka ma dhigaan weliba wakhtigan waxaa qosol uu kaa qabanaya in kuwa leh shahaadada b a d-da kuwaasoo haddana ay ku adag tahay inay bariiskooda soo saartaan maxaa wacay waxayan ficil ka dhigaynin cilmigoodii cilmiguna ma ahan in lala fadhiisto wixii aad baratay waa inaad ficilka dhigto soomaaliduna horay bay taasi uga maahmaahday oo waxay tidhi xagla laaban xoolo kuma yimaadaan cilmi kastoo aad leedahay haddaadan ficil lahayn faa'iido yeelan maayo cilmigaagii markii khayraadku u yaraado oo welibana aad leedahay b a d ma ahan inaad lugaha isa saarato si qof waliba adiga uu kugu yimaado aqoonta lagugu sheegay awgeed xigmaddu waa garashada sida loo isticmaalo ama loo ficiltamo marka lagu jiro marxaladaha dhibka iyo shiddada badan oo looga jawaabo su'aalaha ku soo food saaraya tusaale ahaan haddii abaari ay dhacdo waxaa dadka ay ka fakeraan halka biyo iyo daaq iyo cunnaba laga helayo waxaa loo baahan yahay fikir caafimaad qaba in su'aashaasi dawo loo helo marka nolosha waxaa ku badan mixnooyin dhib badan sababtaasi aawadeed waxaannu u baahannahay xikmad xag ilaah ka timaada waxaana rasuul yacquub uu leeyahay laakiin haddii midkiin xikmad u baahan yahay ha baryo ilaah
rabbiyow daacad baan ahayo qalbigayga ku doortay maanta naga dabooshayo qalbigayga ku doortay daa'imkay baad la nooshahayo qalbigayga ku doortay
sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhareerkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin